kulankan oo ahaa mid nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada gobolka sool ay baaq nabadeed ugu dirayeen dadka walaalaha ee dagaalka ku dhex maray deegaanka dhumay ee gobolka sool waxaa lagu tilmaamay dagaaladii ka dhacay kuwo ayaan darraa oo dhibaatooyin fara badan ku haya nabadda iyo xasiloonida shacabka wada degan gobolka sool qaar ka mid ah nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka ee ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay dhinacyadu ay diriirta ku dhex martay deegaanka dhumay inay joojiyaan lana soo afjaro colaadda si lagu wada noolaado nabad iyo xasiloonni waarta waxaannu ku baaqaynaa oo ku baaqaynaa oo ku baaqaynaa in la joojiyo la xakameeyo khalad dhacaba waa la saxaa ilaahay dad buu inaga dhigay qaran buu inaga dhigay qowmiyad buu inaga dhigay haynoo taliya caqligu aynu joojinno dagaalka kan waxay dhibaato ee jira ee la kala tirsanayana miiska dushiisa iyo wadahadal aynu ku wada xallinno waxaan oran lahaa marka dadka walaalaha ehelka labada beelood ee walaalaha dhibaatadu dhex martay waa caqli xumo in dhibaata ay dhex marto inay isku laayaan waxaan macno lahayn inay isu xiniyo weynaadaan macno samayn mayso waxaan odhan lahaa intii dhimatay waa dhimata yaan laga daba shaqaynin ninkii fidno ka shaqeeya kolley ajashu haddii alla ku talagalo way dhici war nin walowba adigu allaha uga boqo fidnaha ka shaqayna allahayna kala badbaadiyo wixii dhacay waa dhaceene wixii dambana waa la isugu iman doonaa caqligu ma aha inaad mid ilaadeerkaayo oo islaama agtaada inaad khaarajiso oo aakhiro u dirto taladu saa kuma fiicna insha allah waxaan idin rajaynaynaa in ilaahay caqliga inuu soo celiyo halka keliyana si badan baa loo yidhi waxaa u wanaagsan sidii loo qaadan lahaa loo badbaadin lahaa dadka iyo dhulka iyo dhaqanka halkan waxaa keliya aanu ka diraynaa waxa weeye maaha baaq keliya waxaanu ka diraynaa waxaa sharciga islaamku leeyahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu ammaanay kaalinta ay ka qaadatay sidii daryeel loogu fidin lahaa dadkii rayidka ahaa ee ku dhexyooloobay dagaaladii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho